أندلسن جنات جنات أندلسن والله يرعاكم أندلسن جنات جنات أندلسن والله يرعاكم أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوصي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي يا نصر أجدادي نوصي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxweynaha ismaamulka amxaarada ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar lagula beegsaday gudaha dalka itoobiya dowladda sariibyadda maraykanka ayaa digniin culus u dirtay murtad gurguurte iyadoona ku goodisay inay tallaabo adag ka qaadi doonto shirkad ay leedahay dowladda ridada turkiga gacantana ku haysa elaboorka magaalada muqdisho ayaa ceyrisay shaqaale soomaali ah ee ka howlgalayay elaboorkaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
والله يرعاكم أندلس جئناك جئناك أندلس الله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan madaxweynaha ismaamulka amxarada ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar lagula beegsaday gudaha dalka itoobiya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya cabdiwahaab maxamed bukhaari madaxweynaha ismaamulka amxaarada ee maqaarsaarka u ah maamulka adisababa gaalka lagu magacaabo areega kabeede ayaa lagu soo waramayaa in isniintii shalay ay weerareen maleeshiyaadka faano ee ku sugan magaalada lalibela ee waqooyiga walloh ee dalka itoobiya taliska faano ee bariga gobolka amxaarada oo ay soo xigatay warbaahinta etoobiya media service ayaa sheegaysa in waaxda xidhiirka dadweynaha ee faano ee gobolkaasi ay shaaciyeen weerarkan oo ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyey warbixinta ayaa lagu sheegay in madaxweynaha la weeraray wax yar kadib markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha islamarkaana uu guda galay safar dhinaca dhulka ah isagoo kusii jeeda magaalada lalibela howlgalkan weerarka lama filaanka ah ee maleeshiyaadka faano ay ku ekeeyeen madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa bilowday xilliyadii barqada ee shalay waxaana sida ay wararku tibaaxayaan uu socday muddo ku dhow hal saac iyo bar madaxweyne areega kabeede ayaa lagu soo waramayaa in uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkaasi kadib markii sida la sheegay uu ku baxsaday mid ka mid ah gawaaridii galbinaysay waxaase goobtaasi lagu dilay ugu yaraan toban askari oo ka tirsanayd ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha sida lagu sheegay warbixinta kasoo baxday faano maamulka abey axmed ilaa hadda kama aanu hadlin weerarkan iyo sheegashada faano waxaana howlgalkani uu ku soo aadayaa xilli dabayaaqada isbuucii lasoo dhaafay ay dhaceen dagaallo ay ku hoobteen dhegtana dhiigga loogu daray saraakiil iyo askar fara badan oo ka tirsan ciidanka federaalka itoobiya waad mahadsan tahay bukhaari dowladda saliibeedda maraykanka ayaa digniin culus u dirtay murtad gurguurte iyadoona ku goodisay inay tallaabo adag ka qaadi doonto nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintaasi inoo haya jahwareer siyaasadeed ayay dhex manquuranayaan madaxda ugu sarraysa kooxda ridada soomaaliya wakhti uu gabaabsi sii marayo muddaxileedkooda dowladaha reer galbeedka ee sida dadban u gumaysta soomaaliya ayaa bilaabay inay cadaadiso toosa saaraan hoggaanka kooxda ridada wasaaradda arrimaha dibadda dowladda salibiyadda maraykanka ayaa amaro culus duldhigtay xasan gurgurte waxaana la faray inuu la yimaado qorshe cad oo dhanka siyaasadda ah uuna isku diyaariyo doorasho ay oggol yihiin dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah digniintan oo washington ay xasan sheikh u soo marsiisay mid ka mid ah taliyayaasha sirdoonka dowladaha gaalada geeska afrika ayaa digaysa in wixii ka dambeeya bisha disembar ee dhammaadka sanadkan uu madaxweynaha kooxda ridada siyaasad ahaan isku dhiibo haddii uusan sidaas samayna uu wajihi doono hubanti la-aan maraykanka ayaa fariintiisa digniinta ku caddeeyey in ciidamada kufaarta afrikaanta aan loo hayn dhaqaale dheeraad ah islamarkaana wax badan isbedeli doonaan haddii xasan gurgurta uu ku sii adkaysto doorashooyinku sheega halka dhinac ah ee uu abaabulayo sida hadalka loo dhigay ilwareedyo ayaa sheegaya in digniintan ay walaac hor leh ku abuurtay hoggaanka kooxda riddada oo horey uga welwelsanaa khilaafka kala dhexeeya madasha isku magacowday samata bixinta ee fadhigeedu yahay muqdisho iyo laba ka mid ah maamul goboleedyada ashaali dirirada ah dhanka kale magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ku soo gabagaboobay shirar ay lahaayeen mucaaradka isugu yeera golaha samata bixinta jubbaland iyo puntland waxayna ku dhiseen guddiyo farsamo oo soo diyaariya golo wadajir ah oo ay ku dhisi doonaan magaalada garowe kaasoo cadaadis siyaasadeed saaraya xamse cabdi barre iyo xasan gurgurte mahadsanid abushayba shirkad ay leedahay dowladda riddada turkiga gacantana ku haysa elaboorka magaalada muqdisho ayaa cayrisay shaqaale soomaali ah ee ka howlgalayay elaboorkaas waa kan casaam carafaad oo warbixintaas inoo eegaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ku soo warramaya in mid ka mid a shirkadaha ay leedahay dowladda riddada turkiga ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha ay kula kacday fal ay ku cayrinayso tobanaan shaqaale soomaali ah oo ka howlgalayay garoonkaasi shaqaalahan ayaa lagu wargeliyey inay shaqada iskaga tagaan iyadoona warar soo baxay ay sheegayaan in lagu beddelay kuwo kale oo ajaanib ah wasiirka gaadiidka iyo duulista kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in kaali weyn uu ku lahaa cayrinta shaqaalaha soomaalida ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha muqdisho waxaana maanta garoonka ay ka howlgalayeen shaqaalahaasi banaanbax ka dhigay tobanaan ka tirsan dadkii laga ceyriyey shaqada iyagoona sheegay in si gaar ah loo beegsaday muddooyinkii lasoo dhaafay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ka taagnaa jahawareer xoogan iyadoona gacanta ay ku hayso shirkad turki ah taasoo dhibaato ku haysa dadka masaafuriinta ah mahadsanid casaam ugu dambeyntii guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada deegaanka ceelansaar ee wilaayada bokool abuuxasaan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey deegaanka ceellaansaar waxa uu ka mid yahay deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa dhowaan gaaray oo uu martigeliyey guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii dambe ku sugnaa wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka guddigan ayaa ahaa dardargelinta goobaha waxbarashada iyo in dhiiragelin iyo tartamo lagu ogaanaya aqoontooda waxbarasho u qabtaan ardayda dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka ka furan wilaayada ee hoostaga maktabka markii ay gaareen deegaanka ceelansaar waxay guddigan kulamo iyo fadhiyo sare loogu qaadaya waxbarashada la qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka sida odayaasha dhaqanka nuqabada waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo dhallinyarada waxaana kulamadaasi ka soo baxay qodobo wax ku oola malaaq xasan macalin liibaan malaaqa beesha macalin weyne iyo guddoomiyaha ganacsada deegaanka ceelansaar ayaa faahfaahin ka bixiyay kulamadaas iyo waxyaabihii ay daarnaayeen mayneenkooyay wafdi xarakatulshaal mujaahidiin ku socda oo ah qeybta tarbatiyo taaliim jelsi wada qaadane onoqabadii deegaanka eh iyo ganacsatadii deegaanka iyagoo laku taladaw horumarka walbarasha dardargelinta walbarashada qiibaja kala duwan walaalihana deeri markaa ee mayninka koyena anta walku dhammanta anta walku dareemayn aragaasan kheyran aragahayna isiigna ilaahisan barkaay magaalada elansaare roogna lagahana boogaday wafdi ku socda maktabka tarbiyat wa tacliim mayba ka mahadsan ilaahiya ka mahadsan baadalaahi mayba mahadsan xarakata shabaab almujaahidiinka ka mahadsan gaar ahaan maktabkii shaqadaas la haayay gudadii maktabka tarbiyat wa tacliimba ka mahadsan islaamka guudahaan salaamaan waanag mahadnagaan ilaahayna baryaan maylana ilaahay xifidi ilaahayna ziyaadi diinta islaamkanana ziyaadi intaa kadib waxay guddigan booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada iyagoona kulamo dhiirigelin ah oo dowraad ay barbar socdaanna la qaatay macallimiinta iyo ardayda wax ka dhigata iskuulaadka iyo mu'asasaadka hoostaga maktabka waxaana jiray hadiyado u badnaa qalabka waxbarashada oo ay gaarsiiyeen goobaha waxbarasho ee ay booqdeen guddigan ayaa intii deegaanka ay ku sugnaayeen waxay tartan dhiirigelina u qabteen ardayda wax ka dhigata iskuulka abubakar usidiiq ee deegaanka ceelansaar wuxuuna tartankan uu ahaa mid xamaasad watay u dhexeeyey wiilasha iyo gabdhaha wax ka dhigta iskuulka
نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما سؤال شو عسكرة مجموعة ألف أه مجموعة caaisha binta abi bakar waxayna leedahay maa huwa almijhar لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما اسمي جويرو إبراهيم معلم مدرسة أبي بكر الصديق في المدينة الأنصار سؤال جوابتي أديان إسكدي هو أداة صممها المجرمون لرؤية أجسام الصغيرة su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radiallahu tacaala canhuma ee ka imaanaysay dhanka culuumka waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo hambalyo ayaan leenahay majmuucada caaisha siday uga jawaabeen su-aashii la weydiiyey haddana waxaa iskale maadada juquraafiga ayay ka imaanaysaa waxaana iskale majmuucada cabdilaahi bin cabaas si fiican ha u dhegaystaan waxay leedahay kam muxiidaati alcaalam wamaa huwa almuxiid aladii tadilu bihi soomaal waxaan rajaynayaa inay fahmeen ayna ka soo jawaab celin doonaan insha allah لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما أنا معي ليرو عبد العزيز إبراهيم مقالة على الأنصار قصاد مجموعة عبد الله بن عباس سؤال الويدي جوابته محيطات العالم أربع محيطات المحيط الهادي المحيط الأطلنطي المحيط الهندي المحيط القطبي المتجمد المحيط الذي تظل عليه بلاد الصومال المحيط الهندي su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabaas oo isla dhanka juquraafiyada ka imaanaysay waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo لا للخير أتينا نملأ دنيانا عزما نقطف أزهارا نغدو ننشر في الكون علما gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka hadlay halkii tartankan uu ka dhacayay oo ahayd bartamaha deegaanka ayaa sheegay in arrintan ay farxad gelinaysa dhammaan bulshada ku nool deegaanka isagoona dhanka kale la hadlay waalidiinta carruurtooda u diraya goobaha cadowga ay joogaan iskuulkan oo banaanka la sheeray waxbarashadiis mawaadi ah haddii diini haddii sharci ataaba banaanka la hadhay ka dadweynaha iyada aan ka faraxayn haddii ganacsatadii ata haddii bulshadii ataaba iyada lan ka faraxay haddii waalidiintii anaana iyadan ka ganacsagnay iyadan ka faraxnay runtii waan la fildaayay waan iidanku fildaanay islaamka hijya iyo waxbarashadiisa in taydaas leta anka baagana dadki meelaha kala jara inay la guulaysaday oo iid horumar lan deeri anka baagana oo fidhigaana ka helnay shahaadooyin lanka biyahayo maybalanaa ilaahay baa mahadlayna miyou tahay walbarsho tayla taalla hal hangnagadoy hal aragooy islaamka dhatis iyo wanaaga jar hal aragooy guddigan oo ka turjumaya xamlo loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam ayaa lagu wadaa inay soo wada maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad u mahadsantahay abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii fiidnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu